dhaqanka soomaaliyeed waa mid qani ah oo ka kooban afka suugaanta iyo hidaha dhaqanka ciyaar dhaqameed iyo xeer bulsho si loo ilaaliyo loona horumariyo dhaqanka waxaana muhiim ah in la sameeyo tillaabooyin lagu xoojinayo fahamka iyo qiimeynta dhaqanka waxaa muhiim ah in afka soomaaliga lagu horumariyo iyadoo lagu taageerayo waxbarashada iyo suugaanta afka hooyo sidoo kalena waxaa habboon in la dhiirigeliyo fanka iyo suugaanta iyo ciyaar dhaqameedyada iyo keedinta taariikhda dadka soomaaliyeed wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa waxay siyaabo kala duwan uga hadashay sida ay uga qayb qaataan ilaalinta dhaqanka wasaaradda warfaafinta jubbaland oo lagu martiqaaday barnaamijka toddobaadka iyo dhaqanka jaamacadda kismaayo ayaa waxay ka hadashay sida ay ka wasaarad ahaan ay u horumariyaan dhaqanka agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska jubbaland bedel jaamac ayaa waxauu ka warbixiyey ka wasaarad ahaan doorka ay ka qaataan horumarinta dhaqanka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxay muhiimad gaara siinaysaa inay ka shaqayso arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska waa laba tiiroo muhiim ah because dalxiiska wuxuu ku dhisan yahay dhaqanka yacni dad ajaaniba ku imaan doono waa in dhaqankaada la baraa marka aad baa ugu faraxsanahay in jaamacadda kismaayo ay hormuudda hormuud ka noqoto arrintaas ayna soo bandhigto qorshayaasha wasaaradda waxaa ka mid ah in ay dhisto tiyaatar weyn tiyaatar weyn oo lagu soo bandhigaayo xafladaha noocan oo kale ah howlaha noocan oo kale ah iyadoo kaashanaysa abwaanada iyo dhammaan dowladda waxayna qaban doontaa insha allah sanadaha soo socdo tartamo u dhexeeya jaamacadaha inta university hadda inta badan jaamacadda kismaayaa qabato laakiin insha allah waxaa tartami doona jaamacadaha oo jubbaland dhan dugsiyada iyo xaafadaha kismaayo